أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار allah subxaanahu watacaala haddii uu idmo waxaynu wax ka dulmari doonaa kitaabka la yidhaha usuulu sita lilimaam maxamed bin cabdilwahaab raximahullah sheekh maxamed bin cabdiwahaab waa sheekh ka mid a culammadii muslimiinta kuna caan baxay bal culamo badan kala keliyoobay awoodbadida uu ugu awood badiyey oo xoog badan uu ku bixiyey inuu ugu yeeray dadka ilaahay subxaanahu watacaala towxiidkiisa iyo sunnada nebiga sala allahu caleyh wasalam ugana digay shirkiga iyo bidcada inuu ugu yeeray dadka al-ijtimaac calaa manhaji salafi saalix kulanka lagu kulmayo manhajkii dadkiisuu subanaa jasaahu allahu khayran ilaahi ha ka amaalmariyo in badan baa sheekha ka been sheegta oo ciyaadan billaahi xataa ku sheegta inuu gaal u adeegayay ama uu khawaarij iyo waxaanan garanayn ka soo jeedo wax cusub maaha in ilaahay subxaanahu watacaala addoommadiisa fiicfiican lagu been abuurto si loola dagaalamo xaqa ay wadaan nebiyada ilaahay baa laga sheegi jiray wax intaa ka daran laakiin qofkii u laabta sheekha kutubadiisa iyo siirada runta ah wuxuu ogaanayaa inuu ahaa min akaabiri culamaa'i ahlisunna waljamaca culammada waaweyn kuwooda ugu waaweyn oo ka mid ahaa weliba ilaahay subxaanahu watacaala uu ku anfacay umam tiro badan kutubadiisa aqri haddaad arrintaa ka shakido waxaad arkay waxa ugu weyn oo xoogga saaro inay tahay cibaadatullaahi waxdahu laa shariika lah ilaah keliya in la caabudo waitibaacu nabiyihi sala allahu caleyh wasalam nebiga in la raaco calayhi salaatu wasalaam wasayri calaa manhaji salafi saalix iyo in la raaco dariiqii iyo manhajkii salafkii wan wanaagsanaa asaxaaba wan tabicahum intaa unbaad heli wuxuu dhashay kun boqol toban iyo shan hijiradu markay ahayd wuxuuna dhintay kun laba boqol iyo lix kutubo badan uu leeyahay rasaa'il badan oo qiimo badan buu leeyahay risaaladana ka mid a xaqeeda ma gudan karno laakiin waa uun isxasuusin qaala mualif raximah llah bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin qaala shaykhu maxamed ibni cabdilwahaabi raximah llah imaamu dacwati alislaamiyati wa xaami xima almilati alxaniifiya min acjabi alcujaabe wa akbar alaayaati addaalati calaa qudrati almalik alghallaab sitatu usuulin bayanaha allahu tacaala bayaanan waadixa lilcawaami fowqa maa yadunnu daanuun huma bacda dalika halita fiiha kathiiru min adkiyaa'i alcaalam wa cuqalaa'i bani aadam ilaa aqalu qaliil sheekh maxamed cabdiwaab raximahullah wuxuu ku bilowday risaaladaas bismi illaahi araxmaan raxiim iqtidaa'an waxa weeye isagoo kitaabka alle subxaanahu watacaala kaga dayanaya ilaahay kitaabkiisa bisinka ku bilaabay wahaakadaa nebigu sala allahu caleyh wasalam rasaa'ilkii uu qori jiray fariimihii bisinka ku bilaabi jiray caleyhi salaatu wasalaam laakiin markuu hadlaayo rasuulku ma hadda alle alle mahad u celin alxamdu wathanaa uu hadal ku bilaabi jiray laakiin markuu wax qoraayo bismi illahi raxmaan raxiim culammadu labadaba waa sameeyaan bismi illaahi raxmaan raxiim bismi illaahi alle magacii ayaan ku bilaaban allaha allaha arraxmaani naxariista ballaaran naxariista naxariista cid walba gaartay uunka dhan wax allaale waxa ilaahay abuuray naxariista gaartay ilaha ku sifaysanoo bixiyey arraxiima allaha naxariista daa'imka ee joogtada ah ugu naxariistay mu'miniinta fi dunya walaakhira alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi alla unbaa leh rabbialcaalamiina makhluuqaadka rabbigooda ah allaha makhluuqaadka rabbigooda ayaa ammaan iyo mahad oo dhan leh wasallaa ha ammaano allahu alle wasalama ha badbaadiyo wabaaraka ha barakeeyo oo wanaaggiisa ee khayrkiisa ha badiyo calaa nebiyina nebigeena muxamedin ah wa calaa aalihi iyo ahalkiisa dadka mu'miniinta ah ee rasuulka qaraabadiisa wa saxbihi iyo nebiga sala allah alay salam saxaabadiisa ajmaciin dhammaantood ahal waxaa kaloo la yidhaahdaa atbaacu nebiyi sal alla ly salam nebiga kuwa raaca qaala shaykhu waxa uu yihi sheekhu maxamed bin cabdiwahaab ah imaamu dacwati alislaamiya dacwada islaamiga ah hogaankeeda ahaa waqtigiisii waxaami xima almilati alxaniifiya ahna milada xaniifiyada ah soohodinteeda ilaaliyihiisa xaami ilaaliye wa wuxuu ilaaliyaa ximal milati alxaniifiya milada xaniifiga ah milada towxiidka iyo ikhlaaska ku dhifan ku dhisan waa diintu ibraahim calayhi salaam diinta nebiyullaahi moxamed sala allahu aley wasalam ayuu soohodinteeda u ilaaliyaa towxiidka u ilaaliyaa diinta xaniifiyada ah ayuu ilaaliyaa wax allaale wixii wax u dhibayaa sheekh maxamed cabdiwaab raximahullah macnaa towxiidku dadka uu yeeri jiray wuxuuna ka digi jiray shirkiga sheekhu wuxuu min acjabi alcujaab wax lala yaabo waxa uu yaabka badan waxaa ka mid ah wa akbar alaayaat aayaadka waaweyn waxaa ka mid ah aayaadkaasoo addaalatu tusinaya calaa qudrati almelik alghallaab awoodda boqorka cid kasta ka adag calaa qudrati almelik alghallaab boqorka cid kasta ka adag awooddiisa ku tusinaya sitatu usuul waxyaabaha aadka loola yaabo allaha awoodda badan aayaadkiisa waaweynna ku tusinaya waxaa ka mid ah sitatu usuulin lix asal lix tiirar lixdaa asaloo bayaanaha uu caddeeyey allahu alla tacaalaa sarreeyey allaha korreeya uu caddeeyey bayaanan caddayn waadixan cad lilcawaami dadka guud u caddeeyey fowqa maa yadunnu daanuun kuwa wax malaynaya malada xun malaynaya say u malaynayaan wax ka badan oo ka sarreeya ilaahayga uu caddeeyey lixdaa asal uma bacda dalik kadibna intaa kadib mar ilaahay marka allah subxaanahu wa tacaala uu u caddeeya lixdaa asal caddayntaa cad oo dadka guud iska dhaaf dadka dalaabatulcilmiga dadka culammada iska dhaafe dadweynaha guud ilaahay u caddeeyey dee qofkii akhrista weeye qofkii loo sheego weye u fahmi karo iska cad ayaa kalida waxaa qalday fiiha lixdaas arrin waxaa qalday usuul kathiiru min adkiyaa'i alcaalam in badan oo ka mid ah caalamka kuwooda waxgaradka ah adkiyaa xarifiinta ahoo wa cuqalaa'i bani aadami in badan oo ka mid ah aadam ubadkiisa kuwooda caqliga u saaxiibka ilaa aqalu lqaliil in yar kuwa ugu sii yar unbaa arrintaa iyadaa ka garatay sheekhu raximahu llahu tacaala wuxuu ku bilowday risaaladan iyadaa la yaabka uu la yaaban yahay arrintan ah muxuu ahaa sida ilaahay subxaanahu watacaala uu lix tiirar oo diinta tiirarkeeda ka mida ilaahay qur-aanka ugu caddeeyey caddayn qof kasta uu fahmi karo saasay tahay haddana in badan oo ka mida dadka waxgaradkaa oo waxa weeyaan ummadda bani aadamka ka mida ay u qaldeen buu aada ula yaaban yahay maca ana allaha bayanaha bayaanan waadixan halita fiiha kathiiru min adkiyaa'i alcaalam wa cuqalaa'i bani aadam ilaa aqalu lqaliil in yar kuwa yar kuwa usii yar mooyaane wax yar unbaa arrintaa iyadaa ayaa mataqaanaa u cadyahay kadibna sheekhu raximah llahu tacala lixdaas arrin ee ilaahay caddeeyey ee haddana dad badan ay qaldeen oo lagu ogaan karo waxa weye ilaahay subxaanahu watacaala awooddiisa bou sheekhu raximahu llahu tacaala uu bilaabay isagoo ka bilaabay usuusha diinta ilaahay asalka ugu horeeya qaala raximahu llahu tacaala alasl alawal ikhlaasu diini lilahi tacaala waxdahu laa shariika lah wa bayaanu didihi aladii huwa ashirku billah wa kowni akhari alqur'aani fii bayaani hada alasli min wujuuhi shataa bikalaamin yafhamuhu abladu alcaama huma lama saara calaa akhari اlummati maa saara adhara lahum ashayطaanu alikhlaasa fii suurati tanaqus الsaalixiin wاltaqsiiri fii xuquuqihim waadhara lahum ashirka biاllahi fii suurati maxabati الsaalixiina wa atbaacihim sheekhu wuxuu raximah اllah alasl اlawal lixdaa asal ee ilaahay subxaanahu watacaala uu si aada u caddeeyey inkastoo in badanoo dadka ka mida weliba kuwooda hormoodka ah oo waxgaradka ah ay garala' yihiin waxa weeye asalka u horeeya alaslu alawal asalka u horeeya ikhlaasu diini lilaahi tacaala ikhlaasu diini diinta oo loo keli yeelo lilaahi alle tacaalaa sarreeya waxdahu keligii laa shariika lah wadaag male alle laa shariika xaal aanu alla lahayn shariik mid la wadaaga mid wadaaga lahu alla u sugnaaday aanuu jirin iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala cid la wadaagta cibaadada aanay jirin ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay cibaadoo dhan wa bayaanu didihi iyo ikhlaaskaas ilaah keliya oo la caabudo waxa kasoo horjeedoo la caddeeyo aladii kaasoo ah huwa isagu ashirku billaah ashirku wadaajin lala wadaajinayo cid kale bilaahi alle lala wadaajinayo marka asalka koowaad ee ilaahay caddeeyey caddayn cid kasta ay fahmi karto waa maxay buu leeyahy sheekhu in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo keli yeelo cibaadada wixii diin ah in ilaahay loo keli yeelo ay alcibaada waxdahu keligii ilaahay subxaanahu wa tacaala la caabudo wuxuu hadday cibaado yihiin in ilaahay subxaanahu wa tacaala darti loo sameeyo sujuud rukuuc dawaaf soom iyo wixii la mid ah iyo sidaasoo kale ilaahay wuxuu caddeey wuxuu caddeeyey waxaa ka soo horjeeda ikhlaaskaas ilaahay oo cibaadada loo keli yeelo waxaa ka hor imaanaya ee ah ashirku billaah ilaahu cid kale lala caabudo shirkiga walaalayaal haddaad rabto inaad fahamto hal aayadaa kugu filan ilaahay wuxuu yidhi kuwa mushrikiinta isagoo ka warramaya fa idaa rakibuu fi lfulki hadday badda hadday doonta koraan dacaw allaha mukhlisiina lahu diin ee dhib uu ku dhaco gaaladu maxay samay jireen dacaw waxay baryaan allaha alle mukhlisiina iyagoo uu keli yeelaa lahu alle addiina cibaadadii baryihii hadday gaaladu badda koraan waa nimankii nebiga la diriiray sala allahu caleyh wasalam hadday badda koraan ee dhibaata ku dhacdo maxay sameeyaan ilaahay bay baryaan keligiis falamaa najaahum ila alberi ilaahay markuu u soo badbaadiyo berrigii oo ilaahay baddii ka soo badbaadiyo idaahum waaba iyagoo yushrikuuna shirki samayna maxaa laga wadaa iyagoo ilaahay cid kale la baryaawo marka ikhlaaskay samaynayeen waa maxay markuu badda ku jira ilaah keliyay baryaayeen yaa allaah bay lahayn shirkigay sameeyeen markii ilaahay badbaadiyey waa maxay ilaahay cidaan ahaynay baryaayeen shirkigu waa intaa weyn haddaad mar tidhaahdo ilaahu ii gargaar ilaahu janno isii mar kalena aad tidhaha rasuulkii allow janno isii shirkiga la sheegaa intaasoo haddaad mar ilaahay u sujuuddo subxaanahu wa tacaala marna aad weli wanaagsana dhintay aad qabrigiisa inta u tagto aad u sujuuddo shirkiga la sheegaa intaa wa cibaadadu waa ma ikhlaasku waa maxay ilaahay keliya inaad caabuddo intaad noosha alla keliya u sujuud keligii u rukuuc keligii u tuko keligii u soon keligii u nadar keligii bari haddii aad arrintaa aad ilaahay ku keli yeeli weydo ood mararka qaar cid kale ilaahay subxaanahu wa tacaala lala caabuddo waxaad doonta ku magacaabo tawasul awliye karaamayn nebi jacayl alle u dhowaansho waxaad doonta ku magacaabo haddaad ilaahay cid kale la caabuddo subxaanahu wa tacaala arrinta la leeyahay shirki waa kaas wey wuxuu leeyahy sheekhu wa kownu akhari alqur'aani qur-aanka badankii ahaanshaha uu yahay fii bayaani haada alasli asalkan isagaa caddayntiisa min wujuuhin buu ku ahaaday wejiyaal iyo qaabab shataa kala tagsan bikalaamin hadal buu ku ahaaday yafhamu uu fahmayo afladulcaama caamada midka ugu damiimsano oo ugu waxa weeyaan ugu fahamka yar wey yacnii arrintan ah in ilaahay keligii la caabudo iyo caddaynta la caddaynayo waxa arrintaa ka hor imaana oo ah in ilaahay cidka lala caabudo oo shirkiga caddaynta ilaahay uu qur-aanka ku caddeeyey wuxuu ahaaday wuxuu ku noqday qaabab kala duwan habab kala duwan baa ilaahay arrintaa u caddeeyey hababkaasoo fahmaayo haddii loo aqriyo oo la maqashiyo dadka midka ugu damiimsan abladul caama caamada midka ugu beliidka ah beliid qofka waxa weeye damiimkaa uma sheekhu wuxuu lamaa saara markuu ku dhacay calaa akthari alummati ummadda badankeed maa wixii saara ku dhacay yacnii ummadda wixii ku dhacay markay ku dhaceen waay wax wixii jahliga ahaa waa aqoon darradii waa ka fogaanshaha wax way cilmigii ilaahay soo dejiye waa adhara waa u muujiyey lahum iyaga ashaydaanu shaydaan wuxuu u muujiyey oo u tusiyey al ikhlaasa alla keliyahoo la caabudo fii suurati tanaqusi saalixiin kuwa wan wanaagsan liiditaankooda xaqiridooda qaab ahu uu muujiyey ummaddii markay wax ku dhaceen oo jahli uu ku dhacay oo aanay diintoodii garanayn shayddaan wuxuu u tusiyey ilaah keliyahoo la caabudaa inay tahay dadka wan wanaagsanoo la liidooo la xaqiro oo aan xaqooda iyo karaamadooda aan la aaminsanayn iyo wataqsiiri gaboodfal lagu gaboodfalayo fii xuquuqihim xuquuqdooda lagu gaboodfalayo wa adhara waa u muujiyey shaydaanku lahum dadkii waa u muujiyey ashirka billaah ilaahayow cid kale lala caabudo fii suurati maxabati saalixiin kuwa wan wanaagsan jacaylkooda qaab ah iyo wa atbaacihim iyo kuwa raaca sheekhu wuxuu leeyahy raximahullaah markuu caddeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala asalkan inuu caddeeyo qur-aanka ku caddeeyo weliba ku kala dhigdhigay asalka ilaah keliya in la caabudo cid kale aan lala caabudin qaabab ilaahay uu u caddeeyey oo cid kastaa fahmi karto xataa qofka damiimkaa uu garanayo ayaa wuxuu yidhi ummadda markuu ku dhacay wixii ku dhacay oo ah aqoon darriwo iyo inay dadkii ka horreeyey oon iska raacayaan taqliid iyo inay ducaatu suu dad xunxun oo dadka luminaya oo shirkigii iyo gaalnimadii ugu fasiraya alla jacayl ay soo baxeen ummaddii maxaa ku dhacay shayddaan wuxuu uga dhigay ilaah keliyoo la caabudo ikhlaaskii qaab ah wuxuu u tusiyey dadka wanwanaagsan oo la xaqirayo oo aan loleyanayo oo aan oo lagu gabad fulayo oo maalan dadka qaarkood haddaadan yaa rasuulallahi madad dhihin rasuulka alla u ii gargaar yaa sheekh cabduqaadir jaylaani madad haddaadan sheekh cabduqaadir u ii gargaar sheekh hebelow waxay u arkaan inaadan weynayn nebiga sala allahu caleyh wasalam inaadan owliyada qadarkeeda garan haa arrintaa waa shirki shirkiga isagaa wuxuu u tusiyey shayddaanku inuu yahay muxuu ahaa owliye karaamayn iyo owliye weynayn buu dadkii u tusiyey arrintaa haddaa iska dhaafto oo wuxuu cibaado haddayn ilaahay keliya caabudo ood keliga u sujuudo keliga u rukuucdana shayddaanku dadkii wuxuu u tusiyey arrintaa xaqiraad la xaqirayo waxa weeye dadkii wan wanaagsanaa tusaalaa idinsin hadda ka horran waan sheegay masaajidka nebiga sala allahu caleyh waaalihi wasalam bannaankiisa innagoo socona aniga walaalo kale waxaan aragnay islaan u sujuudsan qabriga nebiga sala allahu caleyh wasalam markaabaan fariisinay eedba maxaa dhacay qibladu waa dhankan wa intana waa qabriga nebiga sal slam maxaa ugu sujuuday waxaan ugu sujuudahay tiri nebigaan jecelahay calayhi salaatu wasalaam wallaahi aladii laa ilaaha hayru islaan carbeed bay ahayd nebigaan jecelahay tiri haddaba islaantan shayddaanku nebiga jacaylkiisa muxuu u tusiyey inay nebiga u sujuudo nebigoo loo sujuudaana waa shirkiga ilaahay xaaraantinimeeye waa in ilaahay cidka lala caabudo haddaadan u sujuudin nebiga sala allahu caleyh wasalam oo aadan u rukuucin waxay u aragtaa iyaday dadka la midka inaadan nebiga weynaynayn oo aadan nebiga xaqiisa garan ma la fahmo sheekh hadalku ka hadlayo arrintu sidaas weeyaan ayib alaslu athaani qaala almu'alif raximahu llah amara allahu bilijtimaaci fi ddiini wanaha can altafaruqi fiih فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به سنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون sheekhu wuxuu raximah allahu tacaala alaslu athaani asalka labaad amara allaahu alla waxuu amray ama waxaad ohan kartaa amrullaahi alla amridda u amray amara wuxuu amray allaahu alla bilijtimaaci kulan lagu kulmo fi diini diinta ayuu ilaahay amray ilaahay wuxuu amray diinta in lagu kulmo wanaha wuxuu reebay canitafaruqi kala tagga fiihi ay fi diini diinta lagu kala tago asalka labaad oo sheekhu risaalada ku sheega waa maxay amridda ilaahay amray in diinta lagu midoobo iyo reebidda ilaahay uu reebo oo xaaraantinimay in diinta lagu kala tago oo lagu kala tafaruqo diinta islaamka oo dadka muslimiinta ay kala googo-aan fa bayana waa caddeeyey allaahu alle haadaa kan bayaanan caddayn shaafiyan wax bogsiine wax caafimaadine bayaankaasoo tafhamuhu ay fahmaydo alcawaam dadka guud ay fahmay dadka caamada waa fahmayan bal iska dhaaf talaabatulcilmi qof cilmi leh qof kasta oo waxa weeyaan wax looga sheega arrinta ayaa fahmaa muxuu fahmi sida ilaahay u caddeeyey subxaanahu wa tacaala waajibnimada in diinta lagu midooboon lagu kala tegin ilaahayna u xaaraantinimeeyey in diinta lagu kala tago muslimiintu ay kala qoqobmaanoo kooxo ay noqdaan waa xaaraan cad weeyaan sheekhu wuxuu uhi wanahaana wuxuu naga reeba alle an nakuuna inaan noqonno kaladiina kuwii oo kale tafaraquu kala tegay waاkhtalafuu iskhilaafay qablanaa innaga horteen oo markaa fahalakuu baaba'een wadakara alla wuxuu sheegay annahu inuu amara amray ana sha'na walxaal amara inuu alla amray almuslimiina muslimiinta bilijtimaaci kulan fi diini diinta ay ku kulmaan alla inuu amray wanahaahum uuna ka reebay can itafaruq kala taga fiihi diinta lagu kala tago wayasiidu waxa u kordhinaya hu arrinkaa wuduuxan caddayn xagga caddaynta waxa uu caddayn u kordhinaya maa shay baa u kordhinaya waradad ay ku soo aroortay bihi maagaba assunnatu sunnada oo min alcajabi alcujaab wax lala yaabo ah layaabka layaabkiisa fii daalika ay fii sha'ni daalika arrintaa la xiriira sheekhu wuxuu yihi raximahullah arrinta labaad ee risaala isagoo ka hadlaya waa arrinta uu ilaahay amridda allah u amray kulanka diinta in lagu kulmo reebidda ilaahay uu reebo xaaraantinimay in diinta lagu kala tago arrintaa ilaahay wuxuu caddeeyey cadaa caddayn wax caafimaadina oo wax bogsiina oo qofka uu ka boganayo wa oo ay fahmayaan dadweynaha guud ay fahmayaan wuxuu ilaahay naga reebay inaan noqonno kuwii naga horreeyey ee tafaruqay ee kala tegay ee diintooda ku kala qaybsamay ee ku baaba'ay sidaa ee halaagsamay ilaahu naga reebay arrintaa ilaahay qur-aanka ku caddeeyey waxa u kordhinayaa caddayn buuyi sheekhu waxa ku soo arooray sunnada ee layaabka badan ee arrintaa la xidhiira waa maxay in la midoobo ee xaqa lagu midoobo iyo xaaraantinimada in lagu kala tago diinta ilaahay uma debe sheekhu wuxuu yihi saara wuxuu noqday al amru arrinku wuxuu noqday ilaa ana aliftiraaqa in kala tagu fii usuulidiini diinta aasaaskeeda iyo wa furuuci diinta qeybaheeda lagu kala tagaa huwa isagu inuu yahay alcilmu cilmiga iyo walfiqhu fiqiga fidiini diinta la fahmo arrintii waa isbedeshay dadka qaarkood dhammaantood maaha maxay u arkeen in diintoo la kala tago muslimiintoo la kala qoqobo inayba tahay arrintaas alfiqhu fi diin diinta oo la fahmo iyo cilmiga inay tahay wasaara wuxuuna noqda alijtimaacu in la kulmo oo fi diini diinta lagu kulmo laa yaquuluhu inaanu odhanin ilaa zindiiqun qof munaafaqa mooyaane zindiiq waa munaafaqa ayaamihii dambea la isticmaali jiray waqtiga nebiga sal slam zindiiqa arrinta uu sheekhu ku magacaabaya munaafaqa la odhan jiray zindiiqu iyo munaafiqu isku macno waa qofka muujisanaya islaamnimo laakiin gaalnimo qarsanay marka in la amro diinta oo lagu kulmo waxay noqotay oo dadka loogu yeero arrin aanu odhanaynin ilaa qof zindiiq ah oo gaalnimo qarsanaya mooyaane ow ama majnuunun qof waalan yani fiqigii iyo cilmigiina wuxuu noqday in dadka loogu yeero inay kala tafaruqaan oo kala tagaan masalada iyadaa walaalayaal aynu fahamno muslimiinta waxaa ka xaaraana inay kala googo-aan oo diintooda ku kala tagaan mushkilada mararka qaar waxaa jirta qofku wuxuu isagu ku jiro oo oo dhiba ma dareemayo ma dareemi karo markuu isagu inxiraaf ku jiro mararka qaar ma dareemi karo ilaa uu inxiraafkaa ka baxo fahmi maayo tusaalaan ka bixin qaababka shaydaanku ummadda u tafaruqiyo oo u kala geeyey middaad adigu ku jirta mooyaane inta kalena waa igu waafaqi insha allah taad ku jirtana insha allah waa igu waafaqi waa maxay ummaddan oo mida oo nebigu sala allahu calayhi wasalam oo hoggaankooda yahay wixii ay isku khilaafaanna nebiga ula laabtay iyo kitaabka rabbi baa nebiga sala allahu calayh wasalam ilaahay oofsaday muddo kadib ummaddii waa tafaruqday kooxo uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam sida kooxda khawaarij ayaa ahaatay firqadii ugu horreeyey ee kasoo dhex baxda firqooyinka ugu horreeyey kasoo baxa kuwa ugu dhibka badnaay ahay nebigu waa sii sheegay caqiiday leeyihi kadibna yaa yimid kooxa kaleoo la yidhaahdo maxay ahayd tushiico maxaa yimaaday niman la yidhaahdo qadariya niman la yidhaahdo jabariya niman la yidhahdo firaq tiro badan ilaa markii dambe jahmiye iyo waxbaa yimaada muctasile iyo firaq maaturidiye iyo firaq aadan koodi karin oo caqaa'id gooniya ayay samaysteen ooy kala gooni noqdeen fahamkii saxaabada ridwaanullaahi tacaala caleyh ummaddii waa kala qaybiyeen ahlu sunnaha dadka ku sugan wixii nebigu ku ogaa calayhi salaatu wasalaam waa u digi jireen kooxaha beryayna ka noqdeen taariikhda haddaa akhridu waad arkay kadib waxaa yimaaday qolo kale oo iyagana ummadda sabab u noqday inay kala qaybsamaan asxaabuulkalaam qaar baan hadda ka sheegnay nimanka jahmiyada ah muxuu ahaa nimanka muctasila ah asxaabuulcuquul nimanka muxuu ahaa muxuu ahaa ashaacirta maaturidiyada iyo firaq tiro badan oo asxaabuulkalaama soo baxay ummaddii way tafaruqiyeen ilaa a'immadii ahlu sunnaha lagu dilay sida imaam axmed raximahullah inay mataqaanaa ku hadlaan oy ka diin dhigtaan waxyaabaha noocaas oo ay ka mid tahay inay yidhahdaan qur-aanku hadalkii alle maahe waa makhluuq imaam axmed iyo ahlu sunnuhuna ay diideen dheheen maya qur-aanku hadalkii alle waa makhluuqna maaha inkastoo magacyada hadda cid sheegata aanay badnayn laakiin waxaa xaqiiq ah inay jiraan caqaa'idkoodii ahlu sunnuhu dadka waxay ugu yeereen inay midoobaan oo iska dhaafaan caqaa'idkan iyo waxaan cusub ee dadka lagu ibtilaynayo ean hore u jirin muddo kadib haddana waxaa soo baxay dad u tacasubaya afarta madhab madaahibta a'immadooda imaam abu xaniifa imaam maalik imaam shaafici imaam axmed bin xambal a'immadii sunnadaba dadkana waxay ugu yeereen in la qabsado kitaabkay sunnada iyo manhajkii saxaabada laakiin muddo kadib waxaa yimid dad iyaga u tacasuba oo aan aqbalayn waxaan ka ahayn imaam shaafici madhabkiisa qof kale waxaanu aqbalayn waxaan ka ahayn imaam axmed ra'yigiisa iyo madhabkiisa qolo kale ma aqbalayn waxaan ka ahayn imaam abu xaniifa wuxuu arkay qolo kale ma aqbalayn waxaan ka ahayn imaam maalik wuxuu arkay ilaa la gaaray heer ay yidhaahdaan madaahibta qaarkood dadka u tacasuba ay yidhaahdaan reer dadka reer madhab haysta annaga gabdhaheenna guursamayaan yacni matalan xanafiyiintu halkaasi gaareen shaa ninka shaaficiga gabarh xanafiyada ma guursan karo nin xanafiyana gabarh shaaficiyada ma guursan karo laba diin camal dad kale lewa ilaa markii dambe qaarkood ay yidhaahdeen hoos u degeena dhahaan maya ninka xanafiga gabarh shaaficiyada waa guursan karaa laakiin ninka shaaficiga isagoo gabarh xanafiyada ma guursan karo waxaan uga tusaale qaadanahay dheh ahlu kitaabka oo kale yahuudda iyo nasaarada gabdhahooda waa guursan karnaa laakiin wax iyago kuweenna ma guursan karnaa saasaan ula dhaqmayna dad wax la qoro wa waxaad arki kartaan hadda waxaa laga yaabaa arrintaa inay untahay arrin aad kitaab ugu laabanayday indhihiina waxaa ku arki karteen masaajidada muslimiinta qaar ka mida maanta afartaa madhab dadka u abtirsada iskuma daba tukadaan tusaale soo qaada safar dheer gal waxaad tagtaa suuriya masjidka leela masjidul umawi masaajidada ugu waaweyn ah salaadda hal aadaan buu leeyahay masaajidka iqaamada marka la gaaro afar imaam baa dadka kala tujinay shaafici haddaa tahay xagga ku tukan xanafi haddaa tahay xagga xambali haddaa tahay xagga maalika haddaa tahay xagga wax cad waay ilaa maanta waa masjidul umawiyaa leelah waa lagu kala daba tukadaa masaajidka nebiga sala allahu caley wasalam haddaad tagto afar mixraab buu leeyahay afar mixraab hadda waa dhisan yihiin laakiin walxamdu lilaah sidii sheekh maxamed bin cabdiwahaab dadka u mideeyey oo tawxiidka iyo sunnada iyo manhaj saxaabada ugu mideeyey hal imaam bay leeyihin laakiin dadkii isaga ka horreeyey waa waa kala dukan jira weli derbiyada waa dhisayin masjidsalaam baabusalaam markaad soo gasho mixraabaa ku yaal meesha hadda mixraabka midbaa ku yaal waqtigii nebiga sal l slam rawdada meeshuu ku tukan jira mixraabaa ku yaal dhinaca midig marka la aado la dhaafo muxuu ahaa laga gudbo muxuu ahaa mimbarka laga qudbeeyo mixraabaa ku yaal waa dhisan yihin saasaa loogu kala tukan jira kutubu taariikh haddaa u laabato waxay ku sawirayaan maka afarta madhab meesha ugu kala tukan jira xanafiyiinta shaaficiyada xanaabilada maalikiyada ummaddu waa kala geeyeen tafaruqu ilaahay xaarantinimay kaawa a'immadan waa a'immadii sunnada laakiin uguma yeerin dadka in lagu kala tago ra'yigooda mid walba wuxuu dadka ugu yeerayey idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi hadduu xadiidku sugnaado aniga kaasaa madhabkayga ahlu sunnuhu waa la dagaaleen arrintaa dadkana waxay ugu yeereen inay ku midoobaan hal madhab waa madhabkee madhabu nebiy sala allahu calayhi waaalihi wasalam culimmadaana waa a'immadii sunnada laakiin macsuumiin maaha xaq waa ka qarsooni karaa way iloobi karaan aqoontooda yaraan karta way qaldami karaan waa bani aadam iyagu macsuumiin maaha marka wixii daliilahoo ay wataan waa laga qaadan wixii kale waxaa laga qaadan cid allaale ciddii la timaada calaa kulli xaal qofka marka dadka ugu yeera madhabkii nebi sal slam in la qabsado waxaa loo maleeyaa qof waalan oo majnuuna amaba gaal soo dirtay oo munaafiqa oo ummaddii ugu yeeraya inay diintii ka tagaan see ku dhici kartaa inaan madhabel ka tagno wax ka ugu yeerana ma jiraan diin laga tago walaalayaal arrintaa iyada ah ciddii ilaahay ka badbaadiyey baa ka badbaaday ee inay u tacasubto axad duuna nebiyi sala allahu caleyh wasalam bal iska dhaaf cid kale cabdulaahi ibnu cabbaas markuu xadiidka rasuulka sheegay la yidhahda abubakar iyo cumar saana yidhaahdeen wuxuu odhan jiray sida saxiix bukhaari ku sugan waxaan idin leeyahay rasuulka allaa yidhi adinkuna waxaa leedahay abubakar iyo cumaraya waxaan ka baqaahu dhihi jira dhagxaan inay samada idinkaga soo daalato laydin cadaabo see u keenaysiin inaan allah rasuulkiisaa yidhi ilaa adinkuna abubakar iyo cumar u sheegaysin mogta ilaahay wuxuu yaa yulam laa tuqadimu bayna yaday illaahi wa rasuulih ma u bannaan qofka muuminka allah iyo rasuulka inuu ka hormaro kaa'inan man kaana abubakar ummadda qofka ugu fadliga badan waa cumarna qofka ku xiga waa laakiin cabdulaahi ibnu cabbaas oo nebigu sala allahu caley wasalam ugu duceeyey ilaahay inuu diinta fahamsiiyo tafsiirka qur-aankana baro fahamka uu qaata waa maxay mar haddii rasuulka sala allahu caleyh wasalam xadiiskii sugan yahay abubakar iyo cumar inaan la raacin maxaa yeeley abubakar iyo cumar inkastoo yihiin dadka ay yihiin ridwaanullaahi tacaala calayhim haddana nebiyaal maaha waa qaldami karaan hadday qaldamaanna cid ballan qaada inay saxayda ma jirto marka madaahibtii dadka qaar baa ku tafaruqay qofku hadduu yidhaha inuu shaaficiyaan ahay isagoo ula jeeda waxa weeyaan xanafiyaan ah maaliki isagoo ula jeeda madhabkaasaan wax ku barta laakiin uu daliilka raaco sida a'immadu sunnadu ay ahaayeen qofkaas culimmada qaar waa isku qabsadaan qaarkood waxay leeyihin sida ibnu qudaama dhib ma laha inuu yidha shaaficiyaan ah sida kitaabkiisa lumcat اlictiqaad sheegay culamada qaarkood sida sheekh muqbilna waa bidca u yidhi sida uu ku sheegay kitaabkiisa almakhraj min alfitna waayo wuxuu yidhi ma loo abtirsan jiray waqtiga nebi sal slam shaafici iyo xanafi iyo maalik midna saan idiin sheeg culamada qaarna waxay dha ulajeedada looga dalinaya hadday tahay madhabkaasaan wax ku fahmay qaab kutubadaasaan akhrisay madhabka shaafica lagu qoray laakiin qofku aan u tacasubaynin daliilka cid walba ka aqbalayo wax dhibaataa mala qaar baa yidhi walaalayaal arrintaa dadka waa kala tafariqday ilaa maantana waa ku kala qaybsan yihin masaajida soomaaliya meelaha mataqa jubbooyin ku yaallana oday wuxuu ii sheegay aan ku kalsoonahay inuu jiro masaajid lagu kala tukan jiray laakiin masjidul umawi hadeer buu jiraa waad arki kartaa waa lagu kala debku tukadaa walaalayaal arrintaa iyadaa ahlu sunnahii ilaahay waafaji waxay dadka u yeeraan madhabkii ahlu sunnaha in lagu dhego oo aan waa maxay madhab gooniya aan dadka lagu kala tafriiqin qaab kale ayuu shaydaanku leeyimi ummadda uu ku kala tafriiqiyey ou ku kala bixiyey waa qaabka dariiqooyinka duruq tiro badan ayaa soo baxay dariiqa qaadiriya dariiqa axmediya dariiqa saalixiya dariiqa rabiiciya dariiqa zaylaciya rufaaciya duruq tiro badan naqsha bandiya sahrawandiya yacni aadan koobi karin xasaafiya marqaniya dariiqo walba waxay leeyihiin qaab gooniyahay u cibaadaystaan xataa calan gooniyahay samaysteen qaab gooniya u cibaadaystaan qaabkay xataa u kala xadreeyaan waa kala duwantah qaabka ilaahay u xusaan waa kala duwantah faraqu lumma ummadda waa kala qaybiyeen duruq bay u kala qaybiyeen tacasubaad qof walbaa qolow meel ku xirti diintu arrintaa ma amrin dadkan dad walaalaa waaye hal nebiyay leeyihiin hal kitaab hal sunno inuu raacaa la rabaa isugu yeeraan isku kaalmaystaan wixii tafriiqinayo diintooda inay ka fogaadaan walaalayaal arrintaa iyada qofkii ilaahay waafajiyey oo ilaahay waa ka badbaadiyey waxa noocaasa inuu u tacasubo muxuu ahaa ahlu sunnahana sunnadii nebi sal slam unbay ku ekaysteen qaab kale ayuu shaydaanku ummadda ku kala tafriiqiyay wakhtigan hadda aynu joogno weliba qarniga lasoo dhaafay sida sheekh cabdilmuxsin cabaad uu sheegay waa inay ummaddii u kala qaybsantay ilaa man raxima allah jamaacaad iyo ururo iyo kooxo ma ujeeda madaahibaa ka hadalnay dariiqooy waxaan ka hadalnay muxuu ahaa firaq waxaa haddana ka hadalna dariiqooyin waa laisla wada ogolaya sidaasoo kale ummaddii jamaacaada loo qayb jamaacatu alikhwaan almuslimiin waa jamaaca waa amiiray leedahay xubnay leedahay manhaj bay degsadeen ciddii ku raacda waa ka mid ciddaan ku raacin ka mid maaha jamaacatu tabliiq qaabay u cibaadaystaan wakhtiye ay baxaan wakhtiye ay fadhiistaan wax ay xoogga saaraan waxay ka aamusaan wahaakada iyo wixii kasii farcama soomaalidana waa naqan ururka itixaadka oo haddana magacay ictisaam qaatay haddana intaasoo magac leh haa qaybtii u dambeyday waxa weeye magacyo tiro badan maxaakiimtii nimankii ahaa imisa kooxoodii hadda u kala bixeen koox walba amiiray leedahay haa waxay u aragtaa amiirkoodu wuxuu u sheego inuu xaqa yahay kuwa maanta hal amiir laa berri sii kala qaybsami doona mid walbaa magacuu la go'a manhajna waa degsanaya hadduu ummadda midka ugu caalimsan uu yimaado shaqo kuma laha kulanka waa ka qarsanay meel gooniyo la baxayan marka laga hadlayo axsaabta iyo ururada la diidaya waxa noocaasa waa in ummaddii la kala qoqobo waa hadda waddan hadday dowlada ka jirto waaba xaaraan ururkaa in la dhiso oo hoggaankaa muslimkaa daacadaa iskale haddaanay ka jirinna nebigu wuxuu yidhi sala allahu caley wasalam factasil tilka alfiraqa kullaha kooxaha dhan iskaga tag dadka qaaraa u arka hadduu iskaga tago kitaabkii iyo sunnadii nebi sal slam manhajkii saxaabada uu ku dhaqmo waxaan magacyadan iska daadiyo iyo manaahijtan iyo tacasubaadkan inaanu diin fara ku hayn dadka qaaraa saa u mooda ciyaadan billah nebiga allah kuula talina haddii imaam uu jiro talzam jamaacata almuslimiina wa imaamahu hoggaanka muslimka iyo jamaacadiisa laazim fitno iyo qalaaqal iyo kubax iyo mudaaharaad iyo balaayo iyo afgembi ha ka shaqeen xaaraan wo marba hadduu muslim yahay haddaan jamaaca jirin soo maaha oo hogaamiye muslim aanuu jirin soo maaha factazil tilka alfiraqa kullahaa xadiidu nabiy sal slam xadiis saxiixayn xadiisu xudayfa iskaga fogo marka walaalayaal waa laga yaabaa yacni qofka dariiqada ka mid ah inta kale inuu fahmaa laga yaabaa inuu ummadda kala qaybiday laakiin dariiqada aanu fahminsay ummadda u kala qaybi qofka madhabka u tacasuba laakiin aan jamaaco iyo dariiqo iyo firaq kale ka tirsanayn waxaa laga yaabaa inuu fahmo arrimahan kale inay ummadda kala qaybinaya laakiin aanu madhabka oo u tacasubaa aanu fahmin qofka xisbi ah ee aan dariiqana ahayn madhabna u tacasubin waxaa laga yaabaa madhab u tacasubidda iyo dariiqa ka mid noqoshada inuu dareemo dhibaatadii ummadda u keentay kala qaybinta laakiin aanu dareemin xisbinimadu iyo kooxaysigu ururaysigu dhibkay ummadda ku hayso ahlu sunnah hum aladiina yatabicuuna anabiya sala allahu calayhi wasalam wacalaa manhaji saxaaba ridwan allahu tacala calayhim haddaba sheekhu asalka labaad wuxuu yidhi ilaahay wuxuu amray in diinta lagu kulmo wuxuuna xaaraantinimeeyoo reebay in lagu kala tago arrintan ilaahay wuxuu cadday caddayn cad oo wax bogsiinaysa oo dadka caamada guud ay fahmayaan wuxuu naga reebay inaan noqonno kuwii hore ee iskhilaafay ee tafaruqay horteen ee halaagsamay oo kale ilaahay wuxuu amray muslimiinta inay midoobaan diinta ku midoobaan wuxuu ka reebay inay ku kala tagaan arrintaa qur-aanka ilaahay ku caddeeyey waxaa caddayn usii kordhinaya arrinta sunnadu ay la timid ee layaabka badan kadibna sheekhu wuxuu yidhi ummadda wixii ku dhaca markay ku dhaceen ayaa waxau noqday in la kala tago oo weliba diinta usuusheedii lagu kala tago furuucdeedii lagu kala taga inuu yahay cilmiga iyo fahamka fidiin wa saara alijtimaac kulanka oo diinta lagu kulmaana oy dadku midoobaan oo ay noqdaan calaa manhaji nebi sal l slamna aanuba odhanayn qof ama zindiiq oo munaafiqnimo qarsanaya ama waalan mooyaane qofka maanta jamaacaadka ka diga walaalayaal jamaacaadkan iska dhaafa midooba calalxaq ku midooba manhajkan cusub iska daaya baycadan faraha ka qaada qof waalan oo masaajidada duminaya oo qur-aanka yaan la baran odhanaya loo fahma qofku yidhaha walaalayaal madaahibtan loo kala tacasubayo ummadda kala qaybida iska dhaafa waxaa loo qaadan qof afarta imaam duraaya oo ummadda fiqhigii ka fogeynaya qof dariiqooyinka dadka wadiga iyo kala qaybsankooda iyo xadrooyinkooda waxaa loo haysta karaamada owliyada qof diidan oo aan nebiga sala allahu calay waslm ammaantiisa diyaar u ahayn walaalayaal arrintaa run maaha falnattaqi illaah ilaahay aan ka cabsano wuxuu leeyahay imaamu maalik raximahu llah man zacama ana fi lislaami bidcatan xasana yaraaha xasana faqad zacama ana muxamadan khana risaala lianna allaha tacaala yaquul alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina wamaa lam yakun yowmaidin diinan fama falaa yakuunu alyowma diina ayuu imaam maalik imaam maalik wuxuu yidhi qofku islaam ku bilaaba shay uu u arko bidco fiican wuxuu ku andacooday in rasuulku sala allahu caleyh wasalam uu risaaladii ilaahay usoo dhiiba kala khiyaamay maxaa yeele ilaahay baa yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum maantaan idin dhammaystira diintiinnii wa atmamtu calaykum nicmatii waa idin taam yeelay nicmadaydii wa radiitu lakum alislaama diina waxaan idinkaga raalli noqday islaamka diin ahaan ilaah baa yidhi uu yidhi imaam maalik maalintaa waxaan diinahayn buu yidhi alyowma uu ilaahay yidhi moogta maalintaa waxaan diinahayn falaa yakuunu alyowma diina maanta diin noqon maayaan buu yidhi waa qarnigii labaad imaam maalik waa shaykhu shaafici walaalayaal wakhtigii nebi sal slm waxaan diinahayn maanta diin noqon maayan haddaan wakhtigii nebiga sala allahu caleyhi wasalam dariiqooyinka aanay diinahayn oon la oqoon jamaacaadku ururadu kooxahu aanay diinahayn firaqu aanay diinahayn waxaanu haddaanay diinahayn wakhtigaa sharci aanay ahayn maanta noqon mayso wa anna hada siraatii mustaqiima faatabicuuh ikhwaanii waa arrimahan waxay u baahan yihiin faham dheer tajarud lilxaqi u baahan taha tajarud lilxaq qofku ilaahay raalli ahaanshiisa inuu gelinaya u baahan taha inuu qof ku ekaysto nebigay saxaabadiisu waxay ku sugnaayeen fiiha anajaat wallahi duruqan kale waa lagu lugu-ah ummaddana waa ku inxiraaf qofkaan hadda fahmin as'alu allaha alkariima raba alcarshi alcaliim an yufhimahu ilaahay ha fahamsiiyo waayahay marka asalkaas waxaan uga baxaynaa asalka labaad oo ah in diinta lagu midoobo xaaraanna ay tahay in lagu kala tago arrintaa keligeedaa u baahan muxuu ah muxaadaraad mid walba tusaalooyin laga bixiyo sida madaahibtu dad badan ay si xun u isticmaaleen oy ummadda ugu kala geeyeen oo dhibaato badan ummadda oo dhiig ugu daatay waad yaabi waad iska ooyi mararka qaar sida jamaacaadkan iyo ururahadan iyo kooxahani ay ummadda u kala qaybiyeen oo u duleeyeen oo awooddoodii u ibtileeyeen oo gaalo iyo balaayo ugu soo jiideen oo ummadda dhib u badan haddaad aragto wallaahi waad ka naxaysa wahaakadaa firaqa iskaba dhaaf wahaakadaa dariiqooyinka iskaba dhaafba asxaabu turuq iskaba dhaafba laakiin yaa ogaan kara qofka al-ikhlaas walmutaabaca laga helo ilaahay darti iyo mutaabaca sharciga oo waafaqayo qaala almu'alifu raximah allahu tacaala alaslu thaalithu wuxuu yidhi alaslu thalith ana min tamaami alijtimaaci alsamcu waltaacatu liman ta'amara calayna walow kana cabdan xabashiya fabayana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam hada bayaana shaaئica daaئica bikuli wajhi min anwaaci اlbayaani sharca waqadara ثuma saara hada alaslu laa yucrafu cinda akثari man yaddaci اlcilma fakayfa alcamalu bihi sheekhu wuxuu raximah اllahu tacaala markuu ka soo warramo sheekhu asalkii koowaad ee ahaa ilaah keliya in la caabudo lagana fogaado cibaadatu hayr illah ilaah in cid lala caabudo ee uu ku labeeyey asalka labaad ee ah in lagu midoobo diinta ilaahay subxaanahu watacaala lagana fogaado tafaruqa muslimiintu inay midoobaan hal ummad ay noqdaan ayna ka fogaadaan waxa kala geynaya oo tafriiqaynaya bow sheekhu wuxuu ku saddexeeyey asal kale wuxuu idhi al aslu thaalithu asalka saddexaad anna min tamaami alijtimaac ijtimaaca dhammaystirkiisa waxaa ka mid ah ijtimaaca kulankaa ilaahay amray ee muslimiinta laga rabo midnimadaas dhammaystirkeedu wuxuu ku ahaanaa oy ku midoobayaan assamcu maqal iyo wadaaca daacad hoggaansan loo hoggaansamo liman cidda ta'amara madax noqota calaynaa annaga noo noqota cidda amiir noo noqota madax noo noqota waxaa doonta ku magaca madaxweyne boqor amiir khaliif isku magac waa hoggaanka ummadda unbaa laga hadlaa in loo maqlo oo loo hoggaansamo liman cidda ta'amara amiir noqota calaynaa annaga noo noqota walow kaana haba ahaado addoonkaas amiirkaasi madaxaasi haba ahaado cabdan addoon addoonkaasoo xabashiyan ah addoon xabashi ba allaha ka dhigee qofka madax noo noqda inaynu maqalno oo u hoggaansanno yacni wixii sharcigan ka hor imaanayn arrintaa iyadaa ayaa ah dhammaystirka midnimada ummadda ummaddu haddaan hogaamiye lahayn wax uma midoobayso tusbax daata weeyaan fa bayana waa caddeeyey annabiyu nebigu sala allahu caleyh wasalam haadaa arrinkan ah inay ummaddu hal hogaamiye ku midowdo addoon xabashi ba allaha ka dhigay yacni addoon xabashi xaq uma laha inuu ummadda muslimiinta hogaamiye u noqdo uma laha addoon xaq uma laha hogaaminta ummadda waxaa leh imaam qurashyaa leh al a'imatu min quraysh nebi sal slm a'immadu qabiilada quraysh waa xadiis sagan waa ma ujeeda xataa carab kale ma waa quraysh laakiin hadday dhacdo in la waayo waxa weeyaan qurashigaas amaba la helo laakiin waxa weye cid kale ay madax noqoto oo sidaa arrintu noqoto yaanuuba carab noqon bal yaanuuba qof xora noqon addoon baa ha noqda riwaayaadka qaar mujadicu alatraaf xataa xubno go-an gacmihii iyo lugihii dhan waa go-an yihiin hadduuba mar mas-uulu yahay madax hogaamiye ummadda uu noqdo ummadda waxaa waajib ku ah inay adeecdo madaxtinimada iyo xuquuqda uu leeyahay ay siiso sheekhu wuxuu ihi fa bayana waa caddeeyey annabiyu sala allahu caley wasalam haadaa arrinkan bayaanan caddayn buu caddeeyey shaa'ican faafsan daa'ican oo ku filan yacnii caddayn cad oo ku filan ayuu ilaahay caddeeyey bikulli wajhin min anwaaci albayaan qaababka wax loo caddeeyey weji walba oo ka miduu ilaahay ku caddeeyey arrintaa iyadaa yacnii ahmiyadda ay leedahay ummaddu inay hogaamiye yeeshaan kow doonaba ha ahdee mar hadduu muslim yahay sharcan xagga sharcigu ilaahay ku caddeeyey nusuusta qur-aankay sunnadaa tusine daruuri inay tahay inay ummaddu lahaadaan hogaamiye wa qadaran xagga qadarku ilaahay ku caddeeyo waxa weeye sidaas weeyaan oo ilaahay subxaanahu watacaala makhluuqaadkiis hogaamiye u yahay xataa shimbiruhu hogaamiyey leeyihi hogaamiye ma ujeedaa waa arrin qadarka ilaahay subxaanahu watacaala ku sugnaatay uma dabena saara wuxuu noqday sheekhu saara wuxuu noqday haadaa kan al aslu asalkaani wuxuu noqday laa yucrafu midaan laga aqoon cinda akthari man yaddaci alcilma kuwa cilmiga sheeganaya badankood agtooda fa keyfa sidee buu ahaana alcamalu ku dhaqanka bihi arrinkan lagu dhaqan yacnii wuxuu leeyahy sheekhu raximahullah ummadda kulankaas ijtimaaca midnimada ummadda waxaa dhammaystir u ahaan oo ku dhammaan oy ku imaan assamcu waddaaca maqalka iyo hoggaansanka cid kastoo madax noo noqota addoon xabashiba ha ahaadee arrintaa nebigu waa caddeeyey caddayn cad oo faafsan oo filan oo ku filan qofkii fahma ayuu caddeeyey qaab walba oo wax lagu caddeeyo ayuuna ku caddeeyey uma dabadeedna saara wuxuu noqday sheekhu arrintan iyadaa oo ah in madaxweynihii loogu hoggaansamo waxaan sharciga ka hor imaanayn arrin aanba laga oqoonba kuwa cilmiga sheeganaya oo farta lagu tilmaamo ahlucilmiga badankoodu aanayba oqoonba fa kayfa alcamalu bihi say suurtagal tahay in lagu dhaqmo yacnii dad badanoo culummaa ayaa waxaa jira oo aan ogeyn asalkan ah ahmiyadda ay leedahay inay dadka muslimiinta ah ay u hoggaansamaan ninka madaxda u ah subxaana allah waxa dhibaato dhaca walaalayaal waddamada muslimiinta safku dimaa halkuu ka imaada arrintaasaan la garanay sidaynu haddaaya sheegnay dadka muslimiinta laba xaaladu inay hogaamiye leeyihiin madaxweyne mideeya iyo inaanay lahayn hadday hogaamiye leeyihiin hogaamiyaha laba midwa inuu muslim yahay inuu gaali hogaamiyaha hadduu muslim yahay waxaa looga baahan yahay wax allaale waxaan sharciga ka hor imaanayn inay ku raacaan inay addeecaan inay u duceeyaan waxaa xaaraan ka ah inay ku baxaan oy xukunka ay ka tuuraan min afjari alfujuur kuwa ugu faajirsanba ha ka mid noqdo mar haddii uu yahay qof muslima ilaa an tarow kufran bawaaxa cindakum min allahi fiihi burhaan gaalnimo cad ilaa aad ku aragtaan hadduu marka muslim yahay xadiidkii kaimaam muslim muxuu aha nebigu muxuu yihi wa in daraba dahraka wa akhada maalak dhabarkaba ha kaa garaaco maalkaagaba ha qaataba xadiid saxiixeyn xadiidu cubaada maxaa ka mid ah wa an laa nunaasica alamra ahlah wain bagaw calayna dadka talada u saaxiibka inaanan ku qabsan hogaamintooda haba nagu xadgudbaan xadiid saxiix muslim xadiid carfajar radia allahu tacala canhu muxuu nebi sal slam yidhi man kharaja can adaaca wa faaraqa aljamaca famaata famiitatu jaahiliya qofka daacada ka baxa oo jamaacada ka dhex baxa yacni dowladdii islaamka dhex baxa walaalayaa laba mas'alo ogaada jamaacada macna aljamaaca idaa warada fi sunna yuraadu bihi macnayaani faqad macna haalitan ma la helo raadi aduguba yaan lagu qaldin wadaad walba intuu jamaaco samaysto oo amiir iska dhigo yaanu axaadiista jamaacaadka kuu soo aroorsan jamaacada nusuusta sharciga marka loo laabta laba macna unbay ku timaada alxaqu wa ahluhu xaqa iyo cidda haysata jamaaca waa la yidhaha nebi sal l slam xadiidu lfiraq markuu sheegay sataftariqu ummatii ilaa halaatin wa sabciina firqa kuluhaa fi naar ilaa waaxida markii la weydiiyey waxa uu yidhi hiya aljamaaca waa jamaacada ayuu yidhi maxaa laga wadaa jamaacada waa dadka xaqa ku sugan waa markaas cabdullahi bn mascuud muxuu yidhi aharka saxiixa aljamaacatu maa waafaqa alxaqa wain kunta waxdag jamaacadu waa wax xaqa waafaqa kaligaaba ahaw marka jamaaca meeshan maxaa laga wadaa maa waafaqa alxaqa weeyaan jamaacadaa xaqa waafaqdana asal waxaa u ah sida sharxu suna albarbahaari raximahullah uu ku sheegay kitaabkiisa waxaa asal u ah saxaabada nebiga sal l slam ahlu xaq iyagaa u horeeya hum ljamaaca idan hada almacnaa jamaaca waa maxay waa xaqa iyo cidda haysata keligaaba allaha ka dhigo isxaaq binu rahawey ayaa la weydiiyey man iljamaaca markaasuu maxamed binu aslam waaye buuyi iyo cidda raaca ilaa konton sano muddo laga joogo nin sidiisoo kale cilmiga ka gaara ma aqaan buu yidhi marka isagaa jamaacada ah ma ujeedaa weliba wuxuu weeraray dadka u maleeya jamaacadu inay yihiin dadku meeshay u badan yihiin jahaaladu waxay u moodaan buu yidhi jamaacadu meesha dadku u badan yihiin u laabo kitaabka uu ku sharaxay sheekh fawsaan xafidahullah sharxu sunna barbahaari uu ku sharaxay leele itxaafu lqaari cala tacliiqaati sharx albarbahaari u laabo kitaab laba mujalad qayima waa walaalaha wax aqrin kara waxaan aad ugu dardaarmaa nusxan lahum weli inay kitaabka u akhriyaan dadka usuulu sunna kutubadii waxa weeyaan lagu qoro weeyaan sharxu suna imaam barbahaari sheekh fawsaan si fiican u sharaxay fashaahid ya ikhwaan jamaaco waa noqdaa macnaha ah xaqa iyo cidda haysato macnaha kale oo jamaacadu uu ku noqdo sunnada marka la fiiriyo waa maxay waa dowladda islaamka wa waa shacbigii muslimiinta oo hogaamiyalawa jamaaco waa la yidhaha xadiiskan hadda aqrinaya xadiis saxiixayn xadiis xudayfa talzam jamaacata almuslimiina wa imaamahum waxaad laasimtaa oo joogtayda muslimiinta jamaacadooda waa shacbigii iyo hogaankooda waa dowladda islaamka jamaaco lafdiga kale muxuu ahaa xadiis saxiix muslim man kharaja can idaaca wa faaraqa aljamaaca daacadu waa maxay hogaamiyuhu daacadiisu qof ka baxa waay jamaacada ka dhex baxa waaye dowladdii islaamka waay axaadiis badana macnaha tilmaamay fahimta walala jamaacada axaadiista nebi sal slm ku soo aroortay labada macno unbay tilmaamay dowlad islaam yacni madaxweyne iyo shacbiga muslimiinta laazim ha ka bixin hana ku bixin haddaad ku baxdo khaarijiyaa lagu yidhaha diintu saas ku taqaan ama jamaaco in loola jeedo cidda xaqa haysatoo ku sugan marka waxaan jamaacaadkan tirada badanoo hadda dhashay maaha waxa nebigu ka hadlaa calayhi salaam kuwaasi jamaacadii kala qoqobayaan oy kala saarsaarayaan qofkaan hadda fahmin insha allah waa fahmi doonaa haddii ilaahay khayr la doono waaya walaalayaal haddaba marka hadday muslimiintu ay hogaamiye leeyihiin madaxweynaha hadduu muslim yahay waxaa waajib ah in lagu adeeco waxaan sharciga ka hor imaanaya waxaa xaaraan ah in lagu baxo qaab kastaba ha loogu baxo mudaaharaad afgembi wuxuu doono fisqiga wuxuu doono ha sameeyo laakiin waxaa waajiba oo ahlucilmiga laga rabaa iyo cid kastoo awoodda inay u naseexeeyaan hogaamiyahaas ay u naseexeeyaan siday ugu naseexaynayaan wax laisweydiiyo ma masaajidkaana intaan imaadaan mimbarka imaadaan yidh madaxweyne hebel dhulka allaha la gediye wasiir hebel bangiga hebel la ilaahu furay daraada wuxuu la kulma gaal hebel ilaahu awooddaada iga tusi masadaasaan ku yidhaahdaa sida jamaacaadku madaxweynuhu shala saanu ku dhac naag hebeluu la kulmay fulaanuu ka kulmay shidaalkii hebeluu siiyey ree hebeluu jagadu u dhiibay waxaas hiya arintaa isaga oo saa la yeelaa waa fahmu lkhawaarij nimanka khawaarijta la yidhaahdo fahamkooda weeyaan masaladan iyada ahlu sunnuhu ma qabaan arrintaa waxay qabaan ninka madaxda in si sira loogu naseexeeyo madaxweyne muslima soo maha waa qaldama soo maha sharcigu wuxuu amraa inaad gooni ula baxdo aad u naseexaydo hadduu kaa aqbalo alxamdulilah hadduu kaa diido xaqi waa gudato hadduu ku dilo jannadaad geli maxaa daliilu ah xadiidka abu daawuud uu wariyey ee saxiixa ah sheekh alalbaani uu tasxiixiyey hayrkiiba nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam man araada an yansax lidii sulطaanin falaa yubdiihi calaaniya falyakhudhu biyadihi riwaayad kale falyakhlu bihi hala keliyooba fain qabila fadaak waila faqad adda aladii caleyh wuxuu nebi sal slam man araada an yansaxa lidii sulطaan qofka doona qof awood u saaxiiba inuu u naseexeeyo madaxtinimo u saaxiiba falaa yubdiihi calaaniya yaanu u muujin calanan dadka hortooda yaanu arrintaa ku odhan falyaakhuduu biyaddii gacantiisa ha qabto walyakhlu biha hala keliyoobo fa in qabila hadduu ka aqbalo fadaaka arrinku waa sidaas wa wa ilaa haddii kale faqad adda aladii calayh waa uu guta wixii saara marka madaxdii in sira loogu naseexeeyo saxiixulbukhaari sida ku sugan usaama binu zayd baa loo yimi saxaabigii nebiga sal slam uu jeclaa xibbu rasuulillahi sal slam marka waxaa lagu yidhi miyaadan cuhmaan u naseexaynin cuhmaan bin cafan khaliifka muslimiinta wuxuu yidhi haddaanan idin ogeysiin uma naseexeeya miya wallaahi waa u naseexeeyaa buu yidhi laakiin ma rabo inaan noqdo qofka fura albaab albaabkaas oo aanan rabin qofka ugu horreeyo fura inaan noqdo yacni waa maxay cuhmaan siraan ugu naseexeeya laakiin ma rabo inaan noqdo qofka cuhmaan si furan waxa weeyaan oy dadku ka warhayaan ugu naseexeeya sheekh cuthaymiina waxaa la yidhi maxaadnan ugu naseexaynayn madaxda sheekh cuthaymiin boqorka maxaadnaan ugu naseexaynayn wallahi waa u naseexaynaa wy laakiin yaa akhi haddaan dadka hortooda ugu naseexayno waxaan ka cabsanaynaa laba arrin middood isus waa ka baqaynaa ninka sheekha maa shaa allah ninka boqorkii ninka madaxdaah u naseexeeyey istus waa ka baqaynaa wy insaanku daciif waa waxaa kaloo ka baqaynaa wy haddaan u naseexayno ay qaala diidaan oo hogaamihii qaalan diido shacbigii inay dhahaan ninkii hogaanka ahaa culammadii u diiday hadalkooda markaa fidna ay ka dhalato kadibna wuxuu sheegay aharkan ku sugan saxiix bukhaari walaalayaal madaxda in si sare loogu naseexeeyo loo duceeyo marna aan lagu bixin wallaahi waa manhajka ahlusunna waljamaca in lagu baxo oo fidna la abuuro macsi uu gala darteed noocay doontaba ha ahaatee waa manhajka khawaarijta wax khayr oo ka dhalanana arrintaa ma leh wuxuu yihi markuu ka hadlayay sharxu sunan ilbahaari iyo imaamulqayimba ina fa ina fiihi fasaad addiin waaddunya waxaa ku sugan madaxdoo lagu baxo adduunyada iyo diinta oo fasahaada walaalayaal jazaa'ir markay ku baxeen niman wadaadaahoo yidhahdaan sharcigaan rabnaa inaan ku dhaqanno boqol iyo labaatan kun ka badan baa qofaa ku naf weyday xaaladdii dacwadu ay jirtay mid ka liidatay maray maanta maxaa laga faa'iiday wahaakadaa soomaaliyana waa ka dheregsantihiin waxaa dhibaato dhacay dowladdii soomaaliya markay dhacday wax walbaba ha ahaato cidna loo sheegi maa maanta laa ilaaha ila allah imisaa bad ku dhimatay imisaa xabsi gaala ku dhimatay ama lagu cadaabay ama iskaga jirta wey imisaa diinta ka ridowday imisaa la duleeyey yaa imisaa macsi ku dhacday imisaa la dhacay imisaa la ciilay imisaa la halaagay wax la koobi kara male maanta meesha mare waa ogtihiin limaada maxaa yeele madaxiyaa laga toogta ummadda maxaana bada walaale meesha aan caawa joogno inaa waxa weeyaan dadka qaarkood hooyadood adduunka dhinaca kale ku noosha adoogii dhinaca kale ku noolya wiilkii dhinaca kale ku noolya xaaskii dhinaca kale ku noosha isuma imaan karaan maxaa saa keena walaal waa hogaamiya la-aan wa ma ujeedaa hogaamiya la-aan culammada ahlu sunna waxay dhaheen lixdan sano oo hogaamiye waxa weeyaan faajira oo ummadda haysto waxaa ka dhib badan bay dhaheen hal habeen oo waxa weeyaan oo hogaamiya la-aana macnuhu hadal sunuca oo u dhowaa waa daruuri ummaddu inay hogaan leedahay wax un baa ku faa'iida walaalayaal waddanka hadda aan ku noolnahay haddaan maraykan joogno ma hogaamiyaha islaam baan haysana maya waa gaal cad wey laakiin walaalayaal waa ku dhaqanna haddana waa ku dhaqannaha sidaasaan u imaanay maaha inaan ka jecelnaha dhulka islaamka dhulkan waxa weeye dhulkan ka imaanay inaan ka jecelnaha maaha waxaa yeelaya walaala nabadaan raadinayna amniyaan raadinayna soo sidaa maa arrintu meeshaan barafka loogu dhintay oo cudurrada loogu dhintay oo dhibaatada ilaahay ogyahay ciriiriga nolosha gashay waddankeeni barwaaqadayaal maxaa keena walaale waa nabad la-aan wa wax kale meesha ma yaallaan aasaas waa nabadda ummaddu waa nabad weeyaan ka war hadduu wadaadiin ka dhigto waxa weeyaan in nabaddaa la kala tuuro oo waxa weeye ummaddaas sidaa isaga jirto walaalayaal ummaddu saa kuma jiri karto waa baabi'i laabudda min hogaamiye in hogaamiye la helo nabigeena moxamed calayhi salatu salaam maka markii lagu dhibay saxaabadiisa wuxuu yidhi aada xabasha boqor waxaa jira agtiisa aan cidna lagu dulmin waa gaal wa waa waddan waxa weye masiixi ku dhaqmaawa halkaa aaduu yidhi walaali nabaddu aasaas muhiim waay nabadna suurtagalmaa hogaamiye haddaanu jirin dadku iyagaa isu cunaa laabudda in la helo hogaamiye hadduu muslim yahay waa xaaraan in lagu baxo in xilka laga tuura waa xaaraan waa cad yaa manhaj ahlusunna waljamaca kitaab kastoo ahlusunna way leeyihin u laabo reer hebel ha aado hebel ha aado hebel ha aado wallaahi hada min abdali albaatil baatil midka ugu baadilsan uu ka mid yahay in lagu baxo madaxweynaha muslimka ama laga shaqeeyo wax walba oo keeni kara xilka in looga qaado mar hadduu madaxweyne muslima uu yahay ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan wax kale male oo lagu fasiro qofkaan sidaa yeelin natiijada isaga dhadhamin adugu haddaad ku baxdo adna waa lagugu bixi kan hadduu ku baxo kanna waa lagu bixi burbur iyo baaba unbaa lagu jiri waadax walaala lama fahmin masaladaas marka walaalayaal arrinta ayada waxaad ugu laabataan adilada tirada badan ee qur-aanka sunnada ku sugan ayaa kuwa caddaynaysa wa hada aladii calayhi ahlusunna waljamaaca usuulu sunna imaam axmed u laabo assunna libni abi caasim u laabo waxaad u laabataa kutubada ahlu sunnaha kitaab hadda gooniyon sheegayo maba lahaba waayo iyaga dhan ba arrintaa ka hadlaya cidda madaxda ku baxda waxaa la yidhaha khawaarij ciddaan iyadoo hub ahaan ugu bixin laakiin dadka ku dhiirigelidana waxaa la yidhaha khawaarijta firqo ka mida alqacada ayaa la yidhi sida ibnu xajar raxima allahu tacala fatxulbaari uu ku sheegay alqacada iyagu ma arkaan in hub lagala hortago madaxweynaha laakiin xumidiisa dadka u sheega ma ujeeda nin salaf ka mida wuxuu yidhi cusmaan dilkiisii kadib anigu madaxweyne dhiiggii ka qayb qaadan maayo hadda nin cusmaan is arkeenna maa oo adigu miyaad ka qayb qaadataa lay dhiiggiisa wuxuu yidhi sheegidda waxyaabaha gaabintiisa ah masaalibtiisan waxaan u qiimaynaya inay tahay ka qayb qaadasho dhiiggiisa marka hogaamiyaha markaad wax ka sheegto qayb baa ka qaadatay dhiiggiisa in la daadiyo ama wax kastoo dhiba u yimaado arrintaa iyadaa waa arrin cad marka sheekhu raximah llahu tacala wuxuu yidhi midnimada dhammaystirkeeda waxaa ka mid a in la maqlo loo hogaansamo cidda madaxda nooa xadiidku wuxuu ka soo qaatay xadiid cirbaad bin saariya marka dhammaystirka ummadda midnimadeeda waxaa dhammaystir u ah ummadda midnimadeeda iyo kulankeeda iyo wadajirkeeda in la maqlo loona hogaansamo ciddii madax noo noqota addoon xabashiba ha ahaado waa tusaale nebigu waa caddeeyey arrintaa caddayn cad buu caddeeyey ee wax ku filan ee faafisa qaab walba ee wax lagu caddeeyo ku caddeeyey sharcan waa qadran kadibna arrintaana waxay noqoto uu yidhi in badanoo cilmiga sheeganaysa agtooda midaanba laga oqoonba say ugu dhaqmaayaan buu yidhi siday ugu dhaqmaayaan haddana waxa weeye nin bohol ku jira god ku jira ayaa waddamadii waxa weeye hogaamiyaasha lahaa ee ilaahay nabadda siiyey laga maarmi waayey ayuu wuxuu ugu yeeraa dadkooda inay ku baxaan hogaamiyahooda acuudu billaah wallaahi innahaa lacaqiidatun faasida faxdaruuha waa caqiide faasidahe iska ilaaliya qof ugu yeeraya waddan dhisan oo hogaamiye leh hala kala tuuro hogaamiyaha waxa weeye waa inxiraaf madaxweynuhu hadduu muslim yahay sidaasaan uga baxna waa cadya hadduu gaal yahay ka warran hadduu gaal yahay daaco isaga muslimiinta kuma laha bal waaba ku bixi karaan laakiin waa goorma haddii awood la helo awood aanu ka dhalanaynin mafaasid fasaad aanu ka imaanayn haddaan awood loo lahayn waa xaaraan in madaxweynaha gaalka lagu baxo ma ujeedaa waliajli daalik nebi sal l slam maka markuu joogay nimankii gaalada ahaa kuma aanu bixin bal xaaraamay kaeda inuu la dagaalamo maxaa yeele awood uma lahayn fahimtum walaa maa fahimtum walaalayaal nimankan jamaacaadka ururada baycaadka ka qaata kooxahan dhammaantood kulligood madaxda muslimiinta waa ku baxaan waa khawaarij baabkaa markay noqoto say ugu baxaan walaalayaal daacadii madaxweynuhu lahaa ayagaa isi siiyey arrintaana muslimiintana daacadaa waxaa ku leh hogaamiyaha ku leh faajirba ha ahaado laa ilaaha illa allah xajaaj binu yuusuf ninka la yidhaah wuxuu ku sameeyey muslimiinta arka xataa ay gaareen culamada qaar inay gaaleeyeen inta saxaabiyu dilay soo tiriye inta a'imo uu dilay soo tiriye saasay tahay saxaabadii noolayd waa u hogaansamay wanaaggay ku raacayeen waxay ka digaayeen oy la dagaalamayeen cidda ku baxda saxaabatu nebiyi sal ly slm maayaan ka qiiro badannahay mayagaan ka jecelnahay dadka iyo diinta maya manhajka nebigaas sidaa ku cad waayo kuwii ku baxay cabdiraxmaan ibnu ashcaf iyo maxaa ku dhacay kumaankuna ku baaba'ay wax ay keeneenna male iyagiina waa la dila markii dambe fahimta walaalaa marka arrintaa in la ogaado waaye marka madaxweynuhu hadduu muslim yahay walaalayaal ha lagu addeeco wixii macruufa waxa xaaraana in lagu baxo waxa weeyaan xifaadan lidiini alislaam wali ahli lislaam